sariirta intuu saaray ayuu yidhi waxaan eegayaa farjigaago fartuu geliyey dabadeedna biyihii baa ka soo baxay manidii maydh baa lagu leeyahay walow ninbayuu u kalmoonin hadday biyo ka yimaadaan iyay odhanin daahir baa te waa inay maydhataa ama wuu fikiray ninkiioo maskaxdiisa waxaa ku soo dhacay isaga oo la ciyaaraya ooridiisii siduu maskaxdiisa uga shaqaysiinay unbay biyihii soo boodeen ama saqajaannada gacmadooda gacmahooda isticmaala ayaa qaarkood gacantooda isticmaaleenoo biyihii iska keeneen istimnaa baa la yidhaahdaa waa mamnuuc caafimaadkana way u daran yihiin adu kayfiyaday doontaba biyuhu ha ku yimaadaan caada siriya bay yidhaahdaan dumarkuna way iska keenaan ragguna way iska keenaan waana shay nolosha u daran caafimaadkana u daran in biyaha maxaanku idhaha dariiqadii saxda ay dariiqa aan ahayn la iskaga keeno dhowr cudur baa ka dhasha cudurro waaweyn baa ka dhasha rag iyo dumarkaba kuwii aad u isticmaalo bahashaas oo waxay yidhaahdaan cilmiyan maaddadan soo baxaysa laba maado qaaliya baa ku jira fitamin a iyo calcium labadaa maaddaa ku jira biyahan ragga iyo dumarka ka soo baxa fitamin egu wuxuu aad u caawiyaa indhaha iyo fahmada iyo xasuusta calciumtuna waxay u caawisaa dhismaha lafaha ayay caawisaa marka ruuxu hadduu dariiqadii loogu talagalay dariiqo aan ahayn uu iskaga keeno wuu indhadareeyaa lafihiisuna si sahlan bay u jabi karaan awoodda wadnihiisuna way hoos bay u dhacdaayoo socodka ma kari karo in masaafo yar ma lugayn karo xasuustuna hoos bay u dhacdaa fahmada shayguna wuu ku yaraadaa hadduu qofku isticmaalo caada siriya rag iyo dumarkuu doonaba ha ahaadee marka kayfiyaday doonaanba ha uga yimaadaan maniduye haddii wiil iyo gabadh midkuu doonaba biyuhu ay ka yimaadaan walow galmabayay kaga imanne hadday hurdo xataa kaga yimaadaan waxaa looga baahan yahay inuu maydho imisaad iga haysaa waxaad iga haysaa saddex baad labaad iga haysaa haa ta saddexaad alxayd gabadha hadday xayddo markuu xaydku ka dhammaado si awooddeedii tagtay iyo jidhkeedii furfurmay ee awooddu ay ka tagtay ay isu soo kabaan macdan baa ku jirta biyaheennan ilaahay uu geliyey oo mar allaaliya marka caadadu ay ka go'do hadday dumarku maydhaan waxaa u soo noqda enerjigii iyo tabartii ka tagtay oo dhan ayaa dib ilaahay ugu soo celiya waana kan rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay uu leeyahay maalan ninku hadduu ooridiisa u galmoodo oo uu doono mar labaad inuu dib ugu laabto waa inuu maydhaa si nashaad hor leh uu u helo oo jidhkiisa macdantii ka baxday ilaahay ugu soo celiyo waayo biyahanu waxa weeye nolosha bini aadmiga wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin waxay leeyihiin biyuhu awood yacni dheeraad ah oo ay jidhka firfircooni horle u geliyaan marka gabadhu markay xayddo markuu xaydku ka dhammaado inay maydhataa waajiba wanifaasu haddii gabadha dhiiggii dhalmadu ka yimaado intay caruur dhasho ama ay dhicisay deedna dhiiggii uu ka yimaado markuu dhiiggaasi ka go'o inay maydhataa ku waajiba